Maamulka iyo macalimiinta dugsiga sare Al Huda ee magaalada Mandheere iyo kulanlaqaadiga waalidiinta awlaadiyo iskuulkan walkabaradaas welibana iyo kuwada hadaleena manhajka cusub oo la baro doono awlaadiyo taasoo hay timid waalidiinta fahan guud ee lagu siyaaya kulankii weliba qaban qaabiyey maamulka Al Huda welibana waxaa ku qeyb galaya waalidiin howlwadeenada Sheldhawang iyo maamulka iskuulka onkoreynta iyo weliba kulanka ku hadalaya maamulka iskuulka Al Huda macalin JJ oo warbixin ku biiya farqa gaandhex iyo manhajkii hore iyo kan hadda jara iyo muhiimada uu silayaa dowladdu waxay aragtay ilmihii shahaadooyin ay wataan jaamacaday ka soo wada baxeen e iyo b iyo f iyo balas iyo e ay wataan laakiin markii shaqo qabasho la yidhaah oo shaqadii eed ad u haysaa bad jaamacadda ugu soo baxay qaban la yidhaah ma qaban karo shahaado weyna badan oo wataa oo jaamacada soo baxay marka shahaadadii aad watay iyo shaqadii loo diray isma lahaa ilaa ay dowliyaadka qaarkood diidaan oo ay dhahdaan keenya aniga ilmo kama baqaalidayi saddexdaan wadaan mid qabsanay cunugaala saddexdaan wada say ku jiraa waa la heshiinaya saddexdaan wada say bay ku jiraa mid waa stay baa layidhi midna waa arts and sports midna waa social science midaan oo ah stemka ah maadooyinkeeda waa kuwaan ninkii stem qaata oo nambuud ka qaata maadooyinkaad qaadanaya waa kuwaa laga rabo ninkii lamatuu qaata artan sport qaata kuwaana qaadana ninkii la social science qaata kuwaanu qaadan kuwaan waxay ku kala qaybana marka engineering marka engineerinka hebel waa engineer la leeyahay qofku waa inuu mathemaatic garana mathemaatic waa ina haystaa mathemaatic baranaya biology banaya chemistry banaya physics waa science general science computer agriculture agriculture science ku jirta beeraha nin beeraha wax ka keenay science ku garana ee home science waa drawing sawiritaanka wax la sawiro building and construction sidii wax loo dhiso bartay aya electrical waa macalinku arrintan korodoo ay shay kasta oo bir ku xisaabta marka wadada kale waa arts and sports waa jiifka la ciyaaraya fiiskale ka jawaab oo ku mid ee waalidiinta ku qeyb galiya kulanka afaasiiska manhajka iyo ankabaaqi waalidiinta kale owlaadiyo iyo koroojiyan isticmaalka taleefanada gacanta taas bedelshan iyo xooga saaran walyaabo iyo baradayan marka waxaa leeya maamooyinka iyo hooyooyinka iyo cabooyinka meesha iskugu imaaday fasahaadda ugu weyn waa taleefon maalmahan taleefonka tigtok cunug walba tigtok ku jira marka waxaan leeya waalidiinta waxaan ku baraarujinayaa inay maaragtay waxyaalahan tigtog oo maaragtay fasaxaadda hadda maalmaha taleefonka laisku fasaadanaya inay ilmaha intay wax ka baranayaan ay ka xidhaan macallimiinta dadaalka ay sameeyeenna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa